cabdiraxmaan xuseen weheliye oo ka mid ahaa darawalada wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa maanta soddon iyo laba sano kadib gaariga uu wadaha ka ahaa ku wareejiyey dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xuseen weheliye oo isaga oo shaqo ku jiro ay burburtay dowladii soomaaliyeed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in waqti dheer kadib dowladda soomaaliya uu ku wareejiyo hantidii dowladda january 1991 anoo baraaga ku baakibanaa dowladdii madaxweynaheedii u dhaaf oo xagga iyo baas waa soo laabtay waa soo baxay marka xamarka soo galay sidii aan baawarka u hayay kun sagaal boqol two thousand three a islaan carruur ii dhashay oo waalidkeed raacday oo gashay meesha la yidhaha ingiriis ay tiri carruurtii ikan mid weyn oo iyadu aysan dhalin aan u egtay baawarka baawarka amaanad ahaay anna carruurtii aan kaxeeyey two thousand three aan waxaan geeyey carruurta ethoobia two thousand four-na broseska lii ogolaaday ingiriiskaan geeyey two thousand six-kii wiilkii a soo waa wuxuu weli dagaalkii ethoobiyaana socda baawarka waa laygu dilaa ama waa la dhacaa ee aabaan iska gado hadday naftaada uga cabsanayso gada ee lacagtana nairobi ku shub markaa ama lacagta saanka ilaalinaya ama ku tahriibaan is lahay lacagtii wiil abti u ahay oo nairobi ganacsato oo jooga aan ku shubay oo iigu shubay ilaahi khayr ku siiyo sidaas markay ahayd aniga marka waxaa laigu yidhi xoolahan awler waa shakisnaa laakiin si fiican dira culimada markaan weydiiyey waxaa layidhi kuwaan haddadan iska celin aakhiradaada ma fiicna xamaran imid saddex culum wadaadaan u tegey oo aan fadwo weydiiyey sida xaalku yahay waxa ay qanciyey ninkii yidhi baabuurkan soo bangiga silsal weyna kuuma gedin haa isagii ku celi meel kale geyni isagii ku celi sidaa darteed waxaan suukin yeeray hanti dhowraha qaranka axmed ciise guutaale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo goobjoog ka ahaa wareejinta ayaa ku bogaadiyey cabdiraxmaan xuseen weheliye go-aankiisa waxaana ay bulshada soomaaliyeed ugu baaqeen in hantida dowladda ay iska celiyaan ciddii ay ku dambeyso walaalkeen oo gartay in wixii uu u arkayey inay ahayd ammaano uu hayay inuu dib ugu soo celiyo gacantii markii hore ammaanadaa lahayd oo ahayd gacanta ummadda soomaaliyeed oo ahayd lacag lacag gaarigaa uu hayay uu dib ugu soo celiyey waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan ku baraarujiyo walaalaha soomaaliyeed ee kale ee meel kasta ay caalamka joogaan inay sidaa walaalkeen yeelay oo kaleeto isu beri yeeraan toddobaatan iyo lix gaari ayaa dowladda ka maqan oo qaarkood kuwan xabadda koran yihiin si shaksi ah ayaa loo isticmaalayaa badankooda soo celiya waa dhib badanta haddaad soo celiya tiraahdo waa dacwada iyo dagaalka iyo rafashada iyo waa waa ka naxaysa hadda aragto waxna hadda ilaa afar iyo toban gaarin waa la soo celiyey qofku wuxuu ka hayo dowladda unbaa iskale ciddii joogtaana markaas mas-uulka ah isagana waa uga mahad celinaya runtii tallaabada u qaaday runtii caawana ugu horeysa qof soomaaliyeed oo waxhayey oo wasaaradda gaadiidka dib ugu soo ceshay iyo dalkaba dib ugu soo ceshay oo yiri war hanala kala wareega wixii aan haynay walaalkay cabdiraxmaan baa kalla noogu horeysa intaan hayo history ahaan inta hadda wasaaradda dalka burbur ka soo noqday waa uga mahad celinaynaa marka runtii si gaar ah